mahad ka bacdii masiibadii ka dhacday kowdii bishii sideedaad magaalada buuhoodle waxaan leenahay intii ku dhimatay ilaahay haw naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay haw boogadhayo runtii waxay ahayd masiibo aan horey uga dhicin deegaanka oo markii koobaad ee ay ka dhacdo deegaankan masiibo noocaas oo kale ah waa markii koobaad runtii waxay ku noqotay dadka buuhoodle arrin aan horey uga dhici jirin oo aada iyo aada argagax u leh ilaahay mahadii meel fiican ayuu baaritaankii noo marayaa qorshihiisiina waa ku howlanahay waxaan marka hore codsananaa cid kasta oo u dhalatay ama ku nool gobolkan cayn bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoo cid walba laysu kaashanayo arrimaha noocan oo kale ah marka hore waxaan ka codsanayaa bulshadu inay u midowdo qodobka labaade kale aan ka codsanaya ina codsi aan maanta halkan u marinaya waxaa weeye arrimihaas dhacay iyo wixii formation ciddii haysa inay la soo xidhiidhaan guddida baaritaanka ay si toosa ula soo xidhiidhaan annaguna aanu soo dhoweynano haddii aan soomaalida waxay tiraa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddii aan layska kaashan arrimahan hadda magaalada ku soo kordhay runtii qof kastaaba gaarkiisa ayay u asiibi doonaan waxaan leenahay dadka ku nool buuhoodle waa loo soo dhigtay waxyaale aynu maqalkooda maqli jirnay laakiin aynan arki jirin ayaa runtii horle baa deegaanka ku soo kordhay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsananaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay si toosa qof kastaaba xil isaga saaro arintii dhacday si gaarana fiiro oo ay ugu yeeshaan dadka deegaamada kusoo biiraya iyo waxyaalahaasoo dhan fiiro gaara loo wada yeesho guddidana halala soo xidhiidho aada iyo aadna ud mahadsantihiin waxaa u qabsoomay arrimo aada iyo aada u fiican ka hor dhici maayo annaga xogaha iyagu waa noo diyaarsan yihiin wixii baaritaan aanu samaynayna waxaanu boqolkiiba siddeetan inaan hawsha aanu aada iyo aada ugu guuleysanay ayaanu qabnaa kana hor dhici mayno baaritaankii waa tan aanu bulshada wacyigelinta ka faranno wuu noo socdaa meel fiicanna wuu noo marayaa insha allahu tacaalana waxaanu rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan inay noogu soo gabagaboobaan arrimahaasu waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad bulshada ka codsananaa inay si aan ugu lifaaqano xogihii aanu haynay ay noo soo gudbiyaan qof kastaaba wuxuu macluumaad ka haya arrinta